أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaaynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon ganacsatada suuqa magaalada muqdisho oo si teelteela u furay qaar ka mida goobahooda ganacsi iyadoo dhanka kale maalintii afraad ay ka cabanayaan lacagaha baadda ah ee ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya meydadka laba ruux oo si qarsoodi ah gaari loogu siday oo lagu arkay magaalada hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose baay iyo shabeellaha hoose kataayib al ikhbaariya oo baahisay filim cusub oo ah qaybtii siddeed iyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri wilaayaadka islaamiga ah ee bakool iyo hiiraan oo ku guulaystay xallinta khilaafaad soo kala dhex galay laba beelood oo walaalo ah oo kala dega labadaasi wilaayo shacabka magaalada muqdisho oo si kulul uga hadlay hadal jeesjees ah oo maalmo ka hor uu ku hadlay madaxa kooxda riddada soomaaliya wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo dowladdiiniya u soo gabagabaysay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayadaasi waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka jamaacdul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan oo faahfaahsan ganacsatada suuqyada magaalada muqdisho ayaa si teelteel ah u furay qaar ka mid ah goobahooda ganacsi iyadoona dhanka kale maalintii afaraad ka cabanaya lacagaha baadda ah ee ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya xaalada ganaan la-aan ah ayaa maalintii afraad oo xiriira laga dareemaya suuqyada ganacsiga ee magaalada muqdisho halkaas oo ay kooxda riddada soomaaliya kusoo rogtay lacago baad ah xarumo teelteel oo ka mid ah ganacsiyada suuqyada bakaaraha iyo suuqbacaad ayaa maanta furan waxaana la arkayay dad farakuturis ah oo dukaamaysi u tegay suuqyadani inta badan xarumaha shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ayay weli albaabadu u xiran yihiin muruqmaalka danyarta ah ee ka shaqaysan jiray suuqyada ayaa dhigay isku soo bax ay ku dhaleecaynayaan kooxda riddada iyagoo ku qaylinayay eryo kanana xasun gurguurte muruqmaalantada ayaa noloshoodu ku tiirsan tahay hadba waxa ay maalintii ka shaqaystaan sidaas ayayna ku noqdeen kuwa ugu horeeya ee dhibanayaasha u ah xiridda suuqyada ganacsiga magaalada muqdisho ganacsatada waaweyn ayaa ka gadoosan amarada ay soo rogtay kooxda riddada ee ah inay la wadaagayaan ra-iisulmaalka hantidooda si looga qaado lacag baad ah oo canshuur loogu yeeray mid ka mid ah dadka ku sugan magaalada muqdisho ayaa arrimahan ku tilmaamay kuwo baad ah oo aan la dhihi karin canshuur wuxuu sheegay in ganacsatada laga qaado canshuur tarabeel ah iyo lacago baad ah oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku baadayaan wadooyinka marka ay gaadiidka badeecadaha sida ka soo baxaan dekadda muqdisho waa ka digaynaa waxa hadda dhacaaya oo hadda socda oo aana hadday ha aan halkan inan ka wada sheego aan rabin dowladdu ha ka fiirsato shacabku waxay taagan yihiin quusay taagan yihiin shacabku quusay taagan yihiin canshuuray quus ka taagan yihiin waxaan arkayay showqii bakaaraha oo laleeyahay baraa xirin waxyaabaha marka dalka ka dhacaaya haddii dowladdu ogtahay haddii madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu og yihiin dhibaataa ka jirta ganacsigii yaa xirinaa la leeyahay bakaaraha oo canshuur lagu zaayidiyey canshuur xidkaha goosataan ka jirta dalka ka jirta canshuurta xidka markaa goosato iyo saa'idka ona waxay ku tahay gobolka banaadir ay khaas u tahay canshuurtiina si saa'ida loogu bediyey canshuur macno beeshay oo saa'ida waxaan arkaya baabuur laleeyahay waxay ku xayiran tahay buradli oo malaayiin baabuur ah waxaan arkayay suuqii bakaaraha oo laleeyahay baraa xiran wararka ayaa intaasi ku daraya in hoosu dhac ballaaran uu ku yimid dhaqaalaha shacabka ee gobolka banaadir sabab la xiriirta xirnaanshiyaha faraha badan ee suuqyada iyo lacagaha baadda ah ee lagu soo rogay ganacsatada kumanaan kun oo ganacsato soomaali ah ayaa hantidooda kala cararay muqdisho waxayna u wacdeen magaalooyin dhaca geeska qaaradda afrika shaqola-aan harkaha goosatay ayaana laga soo sheegaya caasimadda muqdisho madaxweynaha toddobaatan iyo shan sanu jira ani madaxweynaha waxaan dhihi lahay madaxweyne hal sana iyo wax- hal sana iyo wax wax- wax yaraa ku haray madaxweynaha hadalkiis jajas waay war waxaanba ku dhahayba aniga saaki guriga alisaydi aan ka soo tagay gurigeyga shaqo ma haya baagamuunda ay waxaan usoo baxay mataqaanaa ama shaqo heshahan usoo bax saake mana quraacanin hadda inaan qabiyan doono warka ma hayo madaxweynaha waxaan u sheegaa dhallinyarada soomaaliyeed boqolkiiba sagaashan iyo shan shaqo ma hayaan kooxda riddada ayaa shaqo maalmeed ka dhigatay in lacago baada ku soo rogto ganacsatada suuqyada muqdisho iyo hantida kale ee shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya mahadsanid caliyare meydadka laba ruux oo si qarsoodi ah gaari loogu siday ayaa lagu arkay magaalada hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya casaam carafaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka laga helaya magaalada hargeysa xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya waxay sheegayaan in mid ka mid ah xaafadaha magaaladaasi lagu arkay dhacdo ay si aada uga naxeen bulshada magaalada dhacdadan ayaa ah in gudaha magaalada lagu arkay gaari si qarsooniy u siday meydad laba ruuxa oo ilaa hadda la aqoonsan cidda dishay iyo halka loo waday wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in labada meyd ee kala ahaa rag iyo dumar midka ragga uu ahaa askari ka tirsanaa maamulka gaala raac ee isku magacaabay somalilan maanta oo ah maalin khamiis ah waxaa hadda isbitaalka weyn ee hargeysa lasoo gaadhsiiyey laba qof oo eh, meyd ah oo xalay toole eh, magaalada hargeysa laga soo qaaday imikunbaa isbitaalka hargeysa lasoo gaadhsiiyey Eh, baaritaankunbaa imika bilaabmay waanu baari doonaa eh, sida ugu dhaqsaha badanna natiijada waanu u shaacin doonaa laba qof oo dhallinyar ay ahaayeen wiil iyo gabadh ayay ahaayeen ha run ahaantii innaga inta nagaga aadan waxa weeyaan inaanu baadhno sababta dhimashada sababtay waxay tahay intaasunbaa isbitaalka hargeysa kaga aadan ka tallaagada meydka ee isbitaalka hargeysa hadda lasoo gaadhsi marka shaqadu imikunbay bilow tahay ma ahan dhacdadii ugu horreysay oo hargeysa laga soo tabiyo magaalada iyo duleedkeeda waxaa dhowr jeer hore laga helay meydad dad dhintay xog dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose baay iyo shabeellaha hoose marwaan maxamed ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya waa silsilado howlgallo ah oo lagu dhiigbixinayo cadowga allaah ee duulaanka ku soo qaaday shareecada islaamka kuwaasoo ka dhacay wilaayaadka jubbada hoose shabeellaha hoose baay iyo gedo wilaayada jubbada hoose waxaa faahfaahin laga helayaa madaafiic sharciga loogu garaacay xerada murtadiinta ee deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey waxaa madaafiicdaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay toddoba kale oo askarta murtadiinta ah dhanka wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka arbuco oo ka tirsan deegaan weynaha ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho sidoo kale shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro murtadiinta u taalay gudaha magaalada buulamareera dhimashada waa laba murtad agab kala duwan oo kuwa ciidanka ahna waa laga soo qanimaystay mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday isbaaro maliishaadka riddada u tiilay gudaha magaalada baydhabo waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo laba ka mid ah garaab tahay sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal gaar ah ka fuliyeen afaafka hore ee deegaanka goofguduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo howlgalkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ahaa waxaana laga soo qanimaystay laba qori oo aaka afartan toddoba ah iyo booshkooda dhanka wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar dagaal culus ah u qaaday xerada barraxow ee degmada baardheere halkaas oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta howlgalladan waxay ka mid noqonayaan weerarada iyo qaraxyada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaasoo ay cadowga allah kala kulmaan dhiigbaa xoogan kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii siddeed iyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa filimkaasi soo daawaday warbixintanna inooga diyaariyey في الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع halkan waa deegaanka yaaq baraawaay ee dhacaduleedka degmada diinsoor ee wilaayada baay waxa uu ka mid ahaa deegaanadii laga qeybiyey sakada xoolaha nool sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay fiidiyo kooban oo ku aadan sida sakada xoolaha nool looga qeybiyo deegaanka yaaq baraawaay oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada diinsoor xoolahan oo isugu jira geel iyo ari waxaa ka faa'iidaystay qaar ka mid a masaakiinta iyo fuqarada ku nool deegaanka yaaqbaraawa iyo deegaanada hoostago sidoo kale waxaa jiray dad kale oo iyagana dhaqaale loo abuurayay kuwaasoo la siinaya xoolo loogu talagalay inay dhaqdaan si sakada soo socoto hadduu alle idmo ay kaga mid noqdaan dadka muslimiinta ee sakada laga qaadayo haddaba dadka loo abuuraya xoolaha waxaa la siinayay qaar ka mid a shan neef oo geel ah halka qaarna la siinayo soddon iyo shan neef oo ari ah waxaa sidoo kale jiray dad masaakiin iyo fuqaro ah oo iyagana la siinayo xoolo loogu talagalay sakada kaamirada kataayib al ikhbaariya waxay soo bandhigtay qaar ka mid a dadkii muslimiinta ahaa ee nasiibka u yeeshay inay qaataan sakada xoolaha nool kuwaasoo ka warbixiyey xoolaha ay qaateen iyagoona gaalada habaaray muslimiintana u duceeyey
ilaah geerigeeri gaalaal xaaji bas magacayga cabdisalaan cabdulla xaaji geeka mayla ka suubaya mujaahidiin bayshku biyahaayeen kuwaad iyo masaakinta qiibiyahaayeen nasiibah weelkada inka ana oo daran qaalan geel ah maasha allah mid la soo koobi karo ma
usmana aadan maxamed zakawaadkii oo maamulka islaamiga ila ka qiibsadahay maanta muslimiinta laga qiibiyahay geergaal intii todoba ah waxay toosta waa farxansan yahay xasan maxamed حركة ومالك إيبيسي استعمال مساكن سلسي سوى إيبيسي سعوى كوي ما سيد توسي عشان خيوت ده شركة إنك على أقونا ليسي سعوى فرح بقول كي بقول فرح أنا إيه ده فرح سيني اسمعي في رجلنا صدق شينا في رأي تاسع توسي سفينو هذا هذا في عندي القرآن نهجا سماويا يدل الحائرين سر في الخالدين
fiidiyowgan oo ah kii siddeed iyo tobanaad ee laga soo saaro mashruuca qeybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxa uu ku daba feelayaa toddoba iyo toban fiidiyow oo sidan oo kale looga soo saaray qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga laga qeybiyey wilaayaadka islaamiga wilaayaadka islaamiga ah ee bakool iyo hiiraan ayaa ku guulaystay xalinta khilaafaad soo kala dhex galay laba beelood oo walaalo ah oo kala dega labadaasi wilaayo cabdiqani maxamed ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inuu soo diyaariyey waxay ahayd munaasabad lagu heshiisiinayey laba beelood oo walaalo ah oo dega wilaayaadka hiiraan iyo bakool kuwaasoo in muddo ah u dhexeeyey muran dhuleed oo sababay gacanka hadal uu dhiig ku daatay kulan ay barbar socotay dowro sharci ah islamarkaana socday muddo laba iyo toban maalin ah ayaa kusoo gebagaboobay degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada bakool kaasoo laga soo saaray bayaan ay ku midaysnaayeen waxgaradka labada beelood kow waxay ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba boqol halaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimeeyey shan boqol iyo konton doolar oo noqonaysa boqol iyo toban kun oo doolar laba waxaa la cafiyey labaatan halaad oo u dhiganta kow iyo toban kun oo doolar waxaa dhiman boqol iyo siddeetan halaad oo u dhiganto sagaashan iyo sagaal kun oo doolar afar waxaa la bixiyey toban kun oo doolar waxaa dhiman siddeetan iyo sagaal kun oo doolar intaasi kadib waxaa kalimaad ka jeediyey munaasabadda nuqabada beelaha ceel qode iyo gaaljecel ee heshiiska dhex maray kolley kulankum walwalba sababa leyin waybaa sabab anhaayee lama eel qode khaas ahaan reer geelin yaa waybaa sabab annaaqdeena lama qof oo reer gaaljecel iniyoo ku dilaan ilaahay subxaanahu watacaala waybaa leenaha marka hore lamadii qof oo walaalo ku baheen janaatulfirdows allah ku waraabiya qaraabadii iyo ehelidiina sabar iyo iimaan qulubti oo laagshaba kabacda akhyaarayhe kolley bayaanka una dhomhanoo bahaysa dhegaysadaani guud ahaan way baahan nabadgey wal alla wali bayaanka maka qoran wal una hanoo bahayo wal una saxiixinayo nabadgeyna insha allahu qaadani gacmaha waa liis qoobsadii hebadkaa lii saari kabacd way baa korkaanu naqatay laba boqol oo halaad oo diidii ah yani waajibti markaasa walaalo way baa ku oosanay sedwalhaad koo way baa ku oosanay heen geeli oo labada boqol haay ini wal noo dhammaan way baa kale ku oosanay geeli ini lingla cawayaan way baa kale ku oosanay muddo inina siyaan walaalo ilaahay khayraanka jaasiya sideedii osaban oo ogolaada qiimo way baa ka heliynay alaa neef shan boqol iyo konton dollar muddo may baan siyanaha sede bilood anka mahdi aan insha allahu nuuna ilaahay subxaanahu watacaala hoob ero wa daawna ilayhi biixsaani annaga haddaan nahay reer geel jecel iyo laba ceelqooda waa heshiinay qabaa'ilkana wax badan oo diris soo ahaay hadda waxaa ugu dambeeyey dil laba qof ayaa dhacay sida naqiibkii iga horreeya uu sheegayba waa laga heshiiyey insha allahu tacaala sida shareecadeenna ay ogashahayna xoolaa lagu kala qaatay xoolaha wixii laisu reebi karana waa laisu reebay waxa kaleentana insha allahu tacaala muddo ayaa la kala qaatay saddex bilood ah geelina labaatan neef ayaa laisu reebay annaga waxaan nahay dad diris ah wax badanna diris waa soo aheen nafta hadday nagu jirtona waa sii ahaan doonaa dad kala tagayana ma nihin ee waxna waa iska dhacayiin oo qabaa'ilada wax waa dhex marayaan dhaqanka labada beel waxaan ka codsanaa oon anig ka mid ahay hadday wax dhacaan aan iska soo gaarno haddii laba ceelqodo wax laga hadlaya halaysoo waca anaa diyaar wey anaa u taagan laba ceelqodo haddaan wax ka hadlayno anaa soo raadina hadduu ilaa yidhaahdo iyagoo ka duulaya waajibaadka ka saaran islaaxinta beelaha muslimiinta dhexdooda ayaa wilaayaadka bokool iyo hiiraan iyo guddi heer xarako ah waxay ku guulaysteen xalinta madmadow ka dhexeeyey beelaha diriska ah ee laba ceelqode iyo gaaljecel kadib kulan ay gogoshiisu fidasay wilaayada bokool oo ka dhacay degmada tiyeglow shacabka magaalada muqdisho ayaa si kulul uga hadlay hadal jeesjees ah oo maalmo ka hor uu ku hadlay madaxa kooxda ridada soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo haya qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa si kulul uga jawaabay hadal jeesjees ah oo uu murtataxsan gurgurta dhowaan ku dhawaaqay madaxa kooxda riddada ayaa isagoo dhowaan ka hadlayay munaasabadda uu goobjoog ka ahaa oo muqdisho ka dhacday waxa uu ka sheegay hadal jeesjees ah oo uu uga jawaabayo qayladhaanta ka soo gaartay dadka ku nool muqdisho ee uu dhibaatada joogtada ku hayo kuwaas oo ugu badan kuwa uu ka barkicinayo guryihii ay degganaayeen muddo soddon sano ah hadalkan ayaa si cara leh waxa kaga jawaabay shacabka ku nool magaaladaasi ayagoo wax laga weydiiyey waxayna dhammaantood isku waafaqeen inuu hadalka gef ku yahay iyagoona si kulol uga jawaabay soona hadal qaaday musuq maasuqa ka dhex jira gudaha kooxda riddada dabcan wixii maskaxda ka soo dhaca isagoon taxliil samaynin waxaan maxaa ka dhalan kara maxaa saamayn kara bulshada maxay u soo jiidi kartaa isagoon ka fikirin yuu iska hadlaya waxaad mooddaa inuusan madaxweyne soomaaliyeed ahayn yahay cunug dhallinyaraa oo social media ka qaylinaya oo kale hadalladiisu waxaa ka muuqda hadalla jeesjeesa oo hooyooyin soomaaliyeed oo danyara uu ku jeesjeesay isaga carruurtiisa markuu ka hadlayay weli jaamicyaal waa injineero waa kadaa waa kadaa waa ku hayay dadka kaleetana carruurtooda aad la jeclaatid inay noqdaan dad askara oo qoryo xaawo looga dhigo dabka lagu shido wax laga fiican yahay madaxweynaha waa shakhsiga ugu mushaarka badan soomaaliya haatan carruurtiisa ayaa istaaf u ah ayagaa wasaaradii ka shaqeeyo ayagaa sidan dowladnimada ku jiro halka shacab soomaaliyeed ay banaanka duunaya shaqalaan baahsan ee ka jirto magaaladii in dadkii saasaa uu sii daro daadaacsiiyo
aad iyo aadaa uga xunnahay eryo ku hadla jab waaye shacabku hadda sheekh waxaan oona dareensiiyey inuu waddankan hayeelo ka lahayn oo mustaqbal ka lahayn shalayna badal soo saxiixay maxaa iga galay waayo sheegadiisa dhin maxaa iga galay beelka kudda xugu uu wadaahe kale ninkan kale ma yaqaano xasan sheekh waa u jeednaa soomaaliin maduma u wado xasan murtada ayaa dhowaan waxa uu ku faanay in carruurtiisu ay yihiin barfesooro culum kala doon bartay iyadoo dadkuna taa ay ku tilmaameen lacagta ay carruurtiisu wax ku barteen inay tahay middii uu ka dhacay shacabka soomaaliyeed sidoo kale isla toddobaadkan ayaa waxa uu jeediyey hadal kale oo uu ku jeesjeesayo hooyooyinka soomaaliyeed taasoo dadku si adag ay kaga dhiidhiyeen qaar badan oo ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo markii hore u jidbaysnaa xasan murtad ayaa haatan waxa ay muujinayaan carrada ay u qabaan iyo siday uga soo horjeedaan dhibaatooyinku ku hayo dadkaasi arrintan waxay ku soo beegmaysaa xilli muddo maalmaha ay xiran yihiin suuqyada ugu waaweyn magaalada muqdisho kuwaasoo kooxda riddadu ay ku soo dillaacday lacago baad ah oo dheeraad ah mahadsanid abushayba ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayadaasi yaasir maxamed ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya munaasabadani oo ahayd mid siyaar sare ah loo soo agaasimay ayaa lagu soo gebagabeynayay dowra socotay muddo lix maalmood ah oo loo qabtay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha baadicadde oo ka mid ah beelaha dega wilaayada shabeellada dhexe dowrada oo lagu qabtay deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahadaay ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee sacad binu rabiica shicaarkeeduna ahaa maslaxatuddiin fowqa kulli maslaxa mid ka mid ah macalimiinta dowrada ayaa sharaxaya dowrada iyo daruustii lagu qaatay waxaan ikhtidaamkeedii u fadhinaa dowladii sacad ibnu rabiica shicaarkooduna ahay maslaxat diin fowqa kulli maslaxa dowladaas waxaa lagu qabtay tuulada fiidow ee degmada mahaday muddaday socotana waxay heeday lix maalmood dowlada dadka ka faa'iidaystay oo odayaasha dhaqanka beesha baadacadde duruusta lagu qaata dowlada xagga kutubada waa suurat lanfaal oo tafsiira islaaxu lmujtamac min mukhadadaat alacdaa cala alislaam walmuslimiin alfiqhu lmuyasar ليس الغريب دور النقباء في جهاد الأعداء دانك محاضرات كان وحاوه مهم صناي الولاء والبراء مواصفات النقيب المسلم الشعور بالمسؤولية في أحاديث الجهاد وترغيب من تركه naqiibka guud ee beesha baadicadee naqiib macalim yuusuf macalim cabdi muuse oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa kula dardaarmay odayaasha beesha baadicadde ee shabeellada dhexe inay dhaqan geliyaan culumtii ay dowlada ku qaateen إن شاء الله دورة وحلا ومقع داري واسحابي قاس جليل كأه هدف كا مقع عاسي لوغا بحيي مريه سوا إن إن لغو دايدو وحاك لو آد آد مهم وأه وأن كلا كل ميماشا شعار كدورة أو آد مهم وأها ولوغا مقع داري مصلحة الدين فوق كل مصلحة ومناسبة كستو أولا لا آد كوحبون وحان أمهد علينا معلمين تي جودي قليي دادك عن قلوب توضي جلعي دعوة كقوتي كتبة هوري الله شاقي نوعيضة كردو وانكدو الأخريي وحان له أجر الله كسيو دعاد إلى الله آياتهين واحد barateen waad gudbiseen inantii laba laabtaanana waxaan leeyahay culummada waan ku boorinayaa odayaashii ee beesha baadicadda iyadana waxaan leenahay mahadi ha ka gaarto waxaanan anigana ku darayaa halkaas dalabkooda oo ah in dowladaasi loo soo coliciyo dad badanna baahi ay u qabaan in laga ajiibi doono ayaan rajaynaa waxayna diyaar u yihiin insha allahu tacaala naftooda iyo wakhtigooda iyo maalkooda inay ku bixiyaan dadka jahliga in laga saaro diina loo saaro ayay ballan qaadeen sidaad u arkaysaan waxaana ka ratimayo insha allahu tacaala waxaas ay barteen alaa falyubliqi shaahid minkum ulghaa'ib ayaa ka ratimaysa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha baadicadde ee shabeellada dhexe oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ka codsaday wilaayada shabeellada dhexe in loo soo celceliyo dowlaadka diiniga ah halkan waxaa noogu soo gabagabeeyey dowro lagu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad ibnu rabiica shacaarkeedna uu yahay maslaxatuddiin fowqa kulli maslaxa dowladaas waxay socotay muddo lix maalmood ah waxaase lagu kala qaatay kitaabooyin kitaabka ugu horeeya waa tafsiir suurat lanfaal kitaabka labaad waa alfiqhu lmuyasar calaa arkaani alislaam waalmuslimiin alla ayay mahad u sugnaatay mahadaasoo nimcatul islaam waliimaan ilaahasna siiyey mahadaas allay u sugnaatay mahadii kadib waxay u noqotay walaayadii shabeellaha dhece sheekh yuusuf macalin ciise kaba ku dukade ayay mahada u sugnaatay waxaa ku xigo macalimiintii duruusaan bixisay khayr allaha siiyo muddo lix maalmood eh duruusna siinaysay ayagana mahadiha gaarta khayr allaha siiyo waa mahadsan yihiin annagoo joogna degmada mahadaay ee fiidow oo degmada baashi baadacdee ilaahay subxaana watacaala anagana ajirkooda hana siiyo waxaan ka codsanaynaa oo codsiye walaayada animata noolaba celiso waa mar walba khayraadkan ay nagu soo laalaabto warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkii duhurnimo oo aad si toosa uga dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo aan dib mar kale ugu kulanno ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu